Mas'uuliin ka tirsan Galmudug ee booqday deegaanka Dhardhaar ee gobolka Mudug ayaa u tagay sidii ay u qiimeyn lahaayeen xaaladda abaareed iyo biyo yaraanta baahsan ee ka jirta halkaasi. Kormeerkan ayaa qayb ka ah hadallo dadaallo ay maamulka Galmudug ku doonayaan in ay uga jawaabaan dhibaatooyinka abaarta ee saameynta xooggan ku yeeshay bulshada iyo xoolo dhaqatada ku nool deegaanka. Qaar ka mid ah bulshada deegaanka iyo mas'uuliyiinta maamulka Galmudug ayaa ka hadlay anaabtii joogtay haddana dadkii wuxuu u baahday in maanta laga faa'iidaysto mashruucii yimid iyo ka horba isku day ahaan in dhulka la shafiicsado dadku uusan ka maarmi karin eh, wixii loogu safri jiray gobollada kore oo fogfog oo ilaa muqdisho iyo kale loogu arri jiray baabuurta laga sugi jiray dagaankii annagu aanu joognay ilaahay noogu sahlay faa'iidada uu leeyahay aada iyo aad baan ilaahay baa uga mahadcelinaynaa dareenka dadka oo ah inay garteen waxa u wanaagsan Ee, ilaahay baa uga shukinaynaa nabadda iyo xasiloonida mar haddii aan xasilooni jirin waxba ma qabsan kartid sababaha dagaalada looga hortagahayo ee colaadda loo diidayo waxa weeye in horumarkaasu aanu heli- helayn
Abaarta iyo biyo yaraanta waa mid saameyn ballaaran ku yeelatay gobollada dhexe ee Soomaaliya, waxaana loo baahan yahay taageero degdeg ah oo ay iska kaashadaan maamulka maxalliga, dowladda dhexe iyo hay'adaha caalamiga ah si loo badbaadiyo nolol badan oo khatar ku jirta.